Wasaaradda Cadaaladda, Dastuurka, Arrimaha Diinta iyo Dhaqan Celinta Puntland ayaa si rasmi ah waxa ay uga daahfurtay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland shirka barnaamijka nootayooyinka danabeysan e Notary. Daahfurka barnaamijka nootayooyinka danabeysan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda Puntland waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland madax ka socotay nootayooyinka qareeno iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda ee Puntland qaar ka mid ah martida ka qayb gashay shirkan ayaa waxa ay soo dhaweeyeen barnaamijka nootayooyinka danabeysan oo Puntland laga hirgelinayo dadajinta habka codsiga amaahda tusaale waxaa horay u dhici jirtay in amaahdu wakhti ay qaadato marka markii notarigu uu ii notary noqdo amaahda iyo kredidka aan bixinayno way fududaynaysaa ka ururqareen ahaan runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno daahfurka nidaamka e notariga ama electronic notariga saan ognahay wakhtigaanaan hadda joogno waxaa la yidhaahdaa ageka technology ama teknolojiyadda oo runtii saameyn ku yeelanaysa qayb kasta oo nolosheenna ka mid ah ay teknolojiyaddu maanta saameyn ku leedahay in nidaamkii nootaayada ah inaynu u wareejinno oo waxaa la yidhaahdo aynu system ka dhiganno electroniga runtii aad bay noo farxadgelinaysaa sidaan ognahayba nootaayadu ama qolyaha nootaayadu waxay ka mid tahay bahda cadaaladda muddooyinkii ugu dambeysay ee ay shaqaynayeen bahda nootayooyinku wax badan oo door ah ayay ka qaateen runtii taabagelinta cadaaladda runtii waa soo dhoweynayaa barnaamijkan digitaalka ah oo nootayooyinka runtii loo rara sidoo kale waxaan rabaa in aad u soo dhoweeyo nootayooyinka oo runtii ay aad u khuseyso barnaamijkan oo saaka iyaguna qayb ka ah ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda cadaaladda ee puntland maxamed cabdiwahaab axmed ayaa shirkan soo xiray waxaan halkaan kaga dhawaaqaynaa sidii hore loo soo jeediyey oo loo sharxay daafurka nootaayada danabaysan ama waxaa la yidhaahdaa e notariga ee deegaanimada puntland barnaamijka e notary ayaa la rajeynayaa inuu wax badan kusoo kordhiyo hanaanka shaqada nootayooyinka iyo inuu fududeeyo howsha ay bulshada puntland u hayaan xarumaha kala duwan ee bixiya adeega nootayooyinka